ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacaddii islaamiga alfurqaan waa shanta bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza oo galay maalinkii boqol soddon iyo labaad oo xiriir ah askarta yuhuudda oo weeraro xoogugala ka fuliyey deegaano ka mid a daanta galbeed kooxaha muqaawamada oo soo saaray muuqallo muujinaya dagaalada adag ay kaga jiraan deegaanada jiida khaza maleeshiyaadka fagner iyo ciidanka milatariga oo gumaad ka geystay qaybo ka mid ah waddanka maali dowladaha reer galbeedka qaarkood oo muslimiinta ka mamnuucay cunista hilibka xalaasha ah reer galbeedka oo ka qaylo dhaaminaya nuqsaan ku timid kaydkooda hubka iyo maxaan kala soconnaa furiinta holciisa ee ka furan internetka iyo istaraatiijiyadda baraha bulshada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan idiin soo gudbin doonnaa nuxurka diraasad ay soo saartay kulliyad taabacsan wasaaradda dagaalka ee maraykanka oo ka qaylo dhaamisay sida ay mujaahidiintu ugu xooggan yihiin baraha bulshada qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii boqol soddon iyo labaad oo xiriir ah iyadoona askarta yuhuudda ay weeraro xukugala ka fuliyeen deegaano ka mida daanta galbeed warbixin ku aadan qodobkan iyo kooxaha muqaawamada oo soo saaray muuqaallo muujinaya dagaalada adag ay kaga jiraan deegaanada jiida khaza waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder maalinkii boqol soddon iyo labaad ayuu galay dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee marinka khaza waxayna duqeymaha xooggan weli ka soconayaan koonfurta waqooyiga iyo bartamaha marinka waxaana ku shihiidaya dad badan oo muslimiin ah iyadoo dhanka kale ay kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ay wadaan dagaaladooda karankaas hayuuniyadda yuhuudda muuqaalo ay baysay muqaawamada ayaana lagu soo bandhigayaa dagaaladii dhacay maalmihii lasoo dhaafay ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa duqeyn xoogan ka geystay muqayimka nuseeraad ee bartamaha jiida khaza waxaana halkaasi ku shiiday afar iyo toban ruuxu falastiiniyiin ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sida laga soo xiganayo wariyaasha ku sugan muqayimka sidoo kale waxaa manaadiqda kala duwan ee ku yaala bartamaha jiida khaza ka dhacaya duqeymo xoogan oo kanana dadka maatida ee ku sugan bartamaha jiida khaza duqeyn ka dhacday muqayimka almanghaazi ee waqooyiga marinka khaza waxaa ku shiiday dad badan oo falastiiniyiin ah waxaana ku dhaawacmay kuwo kale dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashatay duqeyn ka dhacday isbitaalka naasir ee marinka khaza qayb ka mid a isbitaalka lamalle magaalada khanyoonis ayaa burbur xoogan soo gaaray kadib markii aaleeshay duqeyn ka dhacday gagarka isbitaalka waxaana ku waxyeeloobay qaar badan oo ka mid a dadkii ka agdhowaa isbitaalka تحت الأنقاض شيء غاية في الصعوبة ذلك لنقص الإمكانيات waxaan halkan burburka dhismaha hoostiisa ah ka soo saarnay dad dhaawacyo qaba hawshaanna way nagu adag tahay sababtoo ah imkaaniyaadka ayaa nagu yar wixii aan horay u haysanayna waxaa burburiyey ciidamada yuhuudda oo si toos ah u beegsaday kuwaasoo xitaa horay u beegsaday shaqaalaha gurmadka degdega شهداء من تحت أنقاض هذه البناية التي تم آه، قصفها قبل قليل بعدة صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية
waxay sidoo kale duqeyn xoogan subaxnimadii maanta oo khamiisa ka dhacday magaalada khanyoonis ee koonfurta jiidan khaza duqeyntan ayaana beegstay isbitaalka magaalada waxayna geystay khasaare xoogan oo soo gaaray dadkii ku sugnaa gudaha isbitaalka guri ay ku sugnaayeen qoyshacab ayay duqin la bartilmaameedsadeen ciidamada yahuudda waxaana halkaasi ku shiiday shan ruux oo dhammaantooda ahaa hal qoys waxaa sidoo kale tiro shuhaado iyo dhaawacyaha la geeyay isbitaalka shuhadaa ul laksa kadib duqeen xoogan oo ka dhacday magaalada dirilbalax ee bartamaha jiidan ghaza sidoo kale muqayimka almaghazi ayaa martigeliyey duqeen culus oo ay ku shiideen haween iyo caruur fara badan wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiidan ghaza ayaa sheegaysa in ciidamada yahuudda ay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ay ku kaceen in ka badan kow iyo toban masjaro ah oo ay ku shiideen in ka badan boqol iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol afartan iyo shan kale waxay intaa ku dartay wasaaradda in tirada shuhaadada muslimiinta reer ghaza ay kor u dhaaftay in ka badan labaatan iyo sideed kun shan boqol toddobaatan iyo lix ruux halka dhaawacyaduna ay marayaan lixdan iyo sideed kun laba boqol sagaashan iyo kow qof oo u badan haween iyo caruur sidoo kale ciidamada yahuudda ee xaaqidiinta waxay weeraro xukugalla ka geysteen deegaanada daanta galbeed ee dhulka la haysto ee falastiin waxayna halkaasi dhibaatooyinan la suurayn karin ugu geysteen muslimiinta ku sugan daanta galbeed waxayna marar badan la kulmeen ciidamada yahuudda iska caabinno uga imaanaysa reer daanta galbeed waxay xoog ku galeen ciidamada yahuudda habeenkii xalay magaalada naabolis ee daanta galbeed ka hor inta aysan galin naabolis waxay xoog ku galeen manaadiq dhowra oo ku yaala waqooyiga magaalada alqaliil ee daanta galbeed dhalinyaro hubaysan ayaana isku dayay inay ka hortagaan ciidamada yahuudda kuwaasoo doonayay inay xoog kusoo galaan deegaanka betuniya ee ka midka annabolis waxayna ciidamada yahuudda dhallinyarada u isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa intaa kadib waxay ciidamada yahuudda soo galeen deegaanka waxayna kusoo rogeen go'doon iyagoo xiray dukaamadii iyo goobihii ganacsi waxay sidoo kale ciidamada yahuudda weerar xukugalla ka geysteen magaalada ramallah ee daanta galbeed weeraradan ayaana imaanaya xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada xukugalka ay ciidamada yahuudda ka geysanayaan daanta galbeed deegaanka safad ee magaalada ramallah ay ciidamada yahuudda xog ku galeen waxayna dhibaateeyeen shacabka magaalada ila wareedyo falastiiniyan ayaana waxay xaqiijiyeen in ciidamada yahuudda ay halkaasi ku dileen laba wiil oo dhalinyaro ah waxay ciidamada yahuudda weerar ka geysteen deegaanka kufur xaaris ee dulkaram halkaasu ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah dhowaan weerar ay ciidamada yahuudda ka geysteen magaalada alqaliil waxaa ku shiiday haweenay ka mid a dadka deegaanka halka ay ku dhaawacmeen in ka badan saddex iyo toban ruux waxayna burburiyeen ciidamada yahuudda dhowr guri oo ku yaala magaalada dukaamadii iyo meelihii ganacsi ayay sidoo kale arbushaad ka sameeyeen sida laga dheehan karo muuqaalo ay duubtay kaamirooyinka ku xiran bartamaha magaalada geesta kale waxay muqaawamadu falastiiniyiinta soo bandhigeen muuqaalo muujinaya gantaallo ay la bartilmaameedsanayaan gawaari gaashaamana ay leeyihiin ciidamada yahuudda iyo weeraro ka dhacay magaalada khanyonis ee koonfurta jiida ghaza mid ka mid a muuqaalada ayaa lagu arkayaa ciidamada muqaawamadu u diyaargaroobaya weerarkii lagu dilay hogaamiyaha guutada lix boqol iyo soddonaad ee ciidamada yahuudda iyo ku-xigeenkiisa kaasoo ay ciidamada muqaawamadu la bartilmaamaysadeen weerar qarax ah sidoo kale muuqaalka ayaa soo bandhigaya weerar toosa oo ay ciidamada muqaawamadu la galeen gumaystaha yahuudda qaar badan oo ka mid ah ciidamada gumaystaha ayaana goobtaasi ku dhimanaya weerarkan ayaan yimid kadib markay ciidamada muqaawamada ka soo baxeen god ka mid ah godadka ay isticmaalaan kadibna waxay rasaas oo dan kaga qaadayaan ciidamada gumaystaha waxaana uu muuqaalka soo bandhigayaa ciidamada muqaawamada oo qoriga arbijiga u adeegsanaya gaari ay saaran yihiin ciidamada yahuudda waxaana halkaasi ka dhashanaya khasaare xoogan oo baaxad leh sidoo kale guri ay ku aruursan yihiin ciidamada yahuudda ayay muqaawamadu la dhacayaan gantaal xoogan waxaana uu burbur xoogan soo gaarayaa gurigii ay ku jireen ciidamada yahuudda halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsamayaan askartii joogtay markana waxay kaamirada qabanaysaa gaari gaashaaman oo ay beegsanayaan ciidamada jugta culus ee muqaawamada waxaana lagu dulqabanaya saddex xagal ka gaduudan kadibna waxaa ku habsanaya gantaalka hadafka ayaa markaani ah gaari kale oo gaashaaman oo isagana ku sugan magaalada khanyonis waxaana lala eeganayaa gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana goobtaasi ku basbeelayaa gaarigii dhimasho iyo dhaawac ayayna u qaybsamayaan ciidankii saarnaa mid ka mid ah muuqaalada ay baahisay iclaamka muqaawamada ayaa soo bandhigaya diyaarad nooca saanka oo laga qabsaday ciidamada saynada yahuudda waxaanay u muuqataa in dib loo habeeyey oo la farsameeyey
وفي جزري عرفت الله والأنهار تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali wararka ka imaanaya dalka maaliya dhaca qaaradda afrika ayaa ku waramaya in mar kale maleeshiyaadka murtadaqada fagner iyo ciidamada xukuumadda maali ay ku kaceen goboodfallo ka dhan ah muslimiinta ku dhaqan gudaha dalkaas bayaan ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin islamarkaana ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azalaaqah ayaa lagu sheegay xadgudubyadan cusub ay ku kaceen ciidamada huwanta ah ayaa caadaystay dhibaateynta dadka rayidka ah waxaa weli halkooda kasii socda xasuuqyada foosha xun ay ku kacayaan ciidamada maali iyo murtasaqada ruushka ee ka dhanka ah dadka rayidka ah kuwaasoo ka soconaya mandiqada masayna xasuuqii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay mandiqada kona oo ka tirsan mobti ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay mu'asasada azalaaq ah oo looga hadlay tacadiyada cusub ay ku kaceen ciidamada huwanta ah waxay mujaahidiintu sheegeen in xasuuqa ciidamada huwanta ah ay ku dileen lix ruux oo rayid ah halka ay jiraan dad noolal iyo geeri toona lagu la-yahay laba maalin kadib xasuuqaas waxay ciidamada mar kale weerar kusoo qaadeen dad rayid ah oo ku sugnaa gudaha dalka maali iyagoona laayay tiro dad ah weerarkan waxa uu ka dhacay deegaan dhanka bari ka xiga magaalada liira ee dalka maali waxaana ay halkaasi ku dileen toban ruux ayna ku kaceen xadgudubyo kale oo foolxun mar kale ayay deegaanka soo galeen waxayna toogteen ugu yaraan sagaal ruux oo dhammaantood ahaa dad waayeelo ah waxay sidoo kale kufsadeen tiro ka mid ah haweenka muslimaadka cafiifaadka ah waxayna boob iyo bililiqo kula kaceen goobaha ganacsiga ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin qaybaha dambe ee bayaanka waxaa lagu diray tacsiyo ku socota eheladeenna muslimiinta ah ay dhibaateeyeen ciidamada maali iyo maleeshiyaadka murtasaqada fagner waxaan tacsiyo u diraynaa eheladeenna dadka ku dhintay xasuuqa inagoo allaah u weydiinayno inuu naxariisiyo dembi dhaaf siiyo waxaan sidoo kale dhibaatada la qaybsanaynaa cid weliba oo dhibaato kasoo gaartay xadgudubkan wuxuushnimada ah ciidamada maali iyo murtasaqada fagner waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan walaaladeenna u aargudi doonno islamarkaana ay ka shallayn doonaan xadgudubyada ay u geysteen cirdiga haweenka muslimaadka ah ayaa lagu yidhi bayaanka dhanka kale taageerayaal kubadda cagta ah oo banaanbax ka sameynaya ayaa lagu rasaasiyey qaybo ka mid a dalka mareykanka rasaas aan loo meeldayn ayaa lagu furay taageerayaal banaanbax ka dhigaya magaalada kansas ee gobolka midsoora ee cariga dalka mareykanka waxaana weerarkan khasaare lixaad leh kasoo gaaray dadka ameerikaanka ah ee la kulmay weerarkan khasaaraha ka dhashay toogashada ayaana ah dhimashada hal qof dhaawacun waa labaiyo labaatan ruux oo kale waxaa laga yaabaa in tirada halkan kasii badan karto dadka rasaasta lagu furay ayaa u badnaa kuwa ciyaara kubadda kuwaasoo markii rasaasta ooda looga qaadaya u dabaaldegayay sida ay sheegayso warbaahinta ciyaartooy kale oo ay ka guuleysteen taliyaha booliska magaalada kansas ayaa warbaahinta kasoo baxda mareykanka u sheegay in ciidamada booliska ay gacanta ku dhigaan saddex qof oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen toogashada wuxuu intaas raacsiiyey inay ku wadaan baaritaano dalka mareykanka ayaa ka mid a dalalka ugu badan ee ka dhaca toogashooyinka ayna ku dhinteen dad badan oo ameerikaan ah mareykanka ayaa wadamada islaamka ka wada xasuuqyo kala duwan oo ay ku dhinteen kumanaan muslimiin ah geeska kale wararka ka imaanaya qaaradda yurub ayaa ku waramaya in dadka muslimiinta ah ee halkaas ku nool loo diiday inay cunaan hilibka xalaasha ah kadib markii go-aan rasmi ah uu kasoo baxay maxkamadda waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee qaaradda yurub go-aankan kasoo baxay maxkamadda ayaa lagu amray dadka muslimiinta ah in ka hor inta aysan xoolaha gowracin ay suuxiyaan arrinkaasoo ka hor imaanaya gowraca saxda ah ee islaamka warka kasoo baxay ayaa sidoo kale ku sheegeen in go-aankan aysan ka hor imaanaynin diimaha waa ay sida hadalka u dhigeene go-aankan ayaa soo baxay maalinnimadii shalay oo arbaco ahayd jaaliyadda muslimiinta ayaana si adag uga hor yimid go-aanka kasoo baxay maxkamadda waxayna intaas ku dareen in marnaba aysan qaadan doonin wax lid ku ah diinta islaamka wadamada reer galbeedka waxaa marar badan lagu soo rogay go-aano ceenkan ah gaar ahaan marka ay soo dhowaato bisha barakaysan ee ramadaan waa qaar ka mid a dalkaasi ay muslimiinta u diidaan inay soomaan bishaasi ugu dambeyntii hogaamiyaha shirkadda sameysa hubka difaaca ugu weyn ee dalka jarmalka laguna magacaabo helmet oo u waramay shabakada b b c da ayaa sheegay in reer galbeedka ay u baahan yihiin muddo tobanaan sano ah si ay dib u hagaajin ugu sameeyaan awoodda militariga waxa uu sidoo kale sheegay inuu gawaabsi yahay keedadka hubka ee wadamada reer galbeedka hadalkan ayaa yimid ka gadaal markii ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka uu dhidibada u taagay shirkad samaysa hubka noocyadiisa kala duwan sida gantaalada niyukleerka iyo agabyada difaaca hawada markii xariga laga jaray warshada cusub waxaa goobjoog ahaa madax kala duwan oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dalka holland meteg ferectrises iyo wasiirka difaaca dalka jarmalka kuwaasoo si weyn usoo dhoweeyey warshada cusub mid ka mid ah maalgeliyaasha shirkadda cusub ayaa sheegay in shirkadooda ay sanad weliba soo saari doonto laba boqol oo kun oo rasaas noocyadeeda kala duwan ah mid ka mid ah milkiilayaasha shirkadda cusub ayaa sheegay in shirkadooda ay soo saari doonto sanad weliba laba boqol oo kun oo hubka noocyadiisa kala duwan ah wuxuu intaas raacsiiyey in shirkadooda ay dadaal ugu jirto sidii ay usoo saari lahayd sanad weliba ku dhowaad hal milyan iyo bar rasaasta noocyadeeda kala duwan ah qayladhaantan ka timid reer galbeedka ayaa imaanaysa iyadoo hubkii ugu badnaa ay ku daabuleen dalka ukraine oo caga halgalay dagaal sokey oo aanan dhammaad lahayn halkaasoo reer galbeedka oo hubkiisa ku waayay waxaa faraha kasii baxday markii uu bilowday dagaalka yahuudda ee ka dhanka ah ehelkeena khaza waxaana maraykanka u hogaaminaya dowladaha reer galbeedka wixii tabar iyo taakulaha u awooday kayaanka sahyuuniga ah ee duqeymaha bahalnimada ah ee ka wada jiidda khaza
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa dowladaha reer galbeedka ee ugu tun weyn yahay maraykanka iyo xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa dagaal furan oo ballaaran waxay ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga mid ka mid a jihooyinkii ay dagaalkaasi ka soo qaadeen wuxuu ahaa dagaalka xagga fikirka oo ka dhigan la dagaalanka shareecada islaamka si ay ugu guulaystaan dagaalkan waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kala dagaalameen inay baraha internetka ku faafiso fariinta jihaadiga ah ee xambaarsan tahay haddaba laba sano oo uu dagaalkan si adag uga socday internetkuna uu noqday furin adag oo ay ku loolamayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay wadato waxay reer galbeedku qirayaan inay ku fashilmeen dagaalkii xagga fikriga ahaa ee ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna doonayeen inay ku xanibaan fariimaha ay doonayaan mujaahidiinta inay gaarsiiyaan dadka muslimiinta ah iyo xitaa guud ahaan dadka ku nool adduunka daraasad cusub oo ay baahaysay xarunta c t c ee taabacsan kuliyadda militariga maraykanka ee westboint ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay leedahay istaraatiijiyad gundheer oo ku aadan isticmaalka baraha bulshada haddaba nuxurka daraasaddan waxaa warbixintan ku eegaya walaalkeen maxamed cali aadan daraasad cusub oo ay baahisay xarunta c t c ee taabacsan kuliyadda milatariga ee westbont ee wasaaradda dagaalka ee maraykanka ayaa looga hadlay furinta furan ee ka holcaysa baraha bulshada taas oo ay isku hayaan warbaahinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ansaarteeda oo dhinac ah iyo reer galbeedka iyo dowladda federaalk oo dhinac ah daraasadan oo soo baxday bishii janawari ee sanadka ka waxa ay ku timid dabagal iyo baaritaano bilooyin socday oo xarunta westbont ay ku haysay dhaqdhaqaaqa warbaahineed ee baraha bulshada waxaana ugu dambeyntii uu baaritaanku soo gudbinayaa qayb ka mid ah istaraatiijiyadda warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab daraasadu waxa ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku tilmaamaysaa inay tahay jamaacada ugu hodansan uguna dagaalka adag guud ahaan furuucda alqaacida ee ku firirsan dunida taasoo ka howlgasha bariga afrika tan iyo sanadkii labada kun iyo lixda sida ay sheegaysa warbixinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay had iyo goor ku hor sugnaataa xamalaadka lagu doonayo in lagu ciribtiro si taasi la mida waxa ay leedahay istaraatiijiyad horumarineed oo ku aadan baraha bulshada taasoo qalqal kugu beeraysa islamarkaana muujinaysa kafaa'ada iyo kartida ay ku tilmaaman yihiin fariiqa u qaabilsan arrimaha warfaafinta weerarkii westigate moll ee sebtembar sanadkii ayay ahayd markii ugu horreysay oo ay xarakada al-shabaab ka soo muuqata baraha bulshada si gaar ah barta twitter-ka ee hadda loo yaqaana x xilligaas oo uu xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu furay bar soo gudbinaysa abdheedka cusub ee ku saabsan waxa ka socday moolka dhowrka maalmood guusha xarakada al-shabaab ee mandiqada waxa ay ku timid inteeda badan in al-shabaab ay isku bandhigeen inay yihiin badil la isku haleyn karo oo buuxin kara booska dowladda federaalka inkastoo aanay wax naxariisa aanay aqoonin marka loo eego deegaanada ay maamusho iyo muuqaalada ay baahisa intaba ayay leedahay daraasadan cusub taasoo dabcan raxmad la-aanta ula jeeda fulinta xuduudaha sharciga ah kii markii xasan sheekh dib loogu doortay hogaaminta dowladda federaalka waxa uu ku dhawaaqay dagaal ballaaran oo lagu doonaya in lagu ciribtiro mujaahidiinta inkastoo ololahan uu helay taageero gobol iyo mid caalami ah haddana waxa ay al-shabaab sugtay inay tahay awood aanan la loodi karin sida ay tilmaamayso diraasadda c t c ee westbont horaantii ka waxa ay xarakada al-shabaab dib ula wareegtay badi deegaanadii ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka iyo diyaaradaha wehlinayay waxaana weli ay wadaa keedsashada hubka badan ee ay ku furanayso dagaalada halka ay qoranayso ciidamo hor leh oo isugu jiro soomaali iyo muhaajiriin kasoo jeeda wadamada bariga afrika awoodda ciidan ee xarakada al-shabaab waxa ay mar weliba ku xoojinaysaa mid warbaahineed oo gundheer muuqaalada sida wanaagsan loo soo intaajiyey wakhtiga ugu habboonna lagu soo beegay ee ay soo saarta al-shabaab kana imaanaya baadiyaha soomaaliya ayaa si degdegsiimo leh u gaaraya laamiyada magaalada london ololaha warbaahineed ee ay kooxdu qaaday waxa ay suuro gelinaysaa inay ilaashato awooddeeda iyadoo xoojinaysa ooraahda ah inay tahay badiilka dowladda federaalka ee lagu kalsoonaan karo iyadoo warar la isku hadleyn karo usoo gudbinaysa soomaalida ku nool gudaha iyo dibadda intaba ayay leedahay daraasadan cusub oo ciwaan looga dhigay furinta furan ee internetka iyo istaraatiijiyadda baraha bulshada ee xarakada al-shabaab marka laga hadlayo baraha bulshada waxa ay daraasadu tilmaamaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay leedahay istaraatiijiyad sugan oo ku aadan ka faa'iidaysiga iyo isticmaalka barahan iyadoo taa beddelkeeda istaraatiijiyadda aanay ka warhaynin ama la qabsan karin xubnaha la dagaalanka waxa loogu yeero xag jirka ee taabacsan dowladaha reer galbeedka iyo xitaa baraha bulshada ay dadku adeegsadaan marka laga soo taga in daraasadu ay soo gudbinaysa qaab dhismeedka xafiiska warfaafinta ee al-shabaab sida ay hadalka u dhigtay waxa ay soo gudbinaysaa khulaasada dabagal iyo korjoogteen ay dhowr bilood ku haysay laba boqol iyo konton ciwaan oo telegaraam ah iyo boqol iyo sagaashan akoonti oo facebook ah taasoo ay kala kulmeen ama kaag iyo dhabanahays maadaama ay la fajaceen sida maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ahmiyadda u siinayo baraha bulshada isagoo haysta dhallinyaro shaqaysa afar iyo labaatan saac oo xidhiidh ah ka dhismo ahaan waxa uu maktabka cilaamku ka kooban yahay sida ay daraasadani cusub tilmaamayso afar waaxood oo muhiim ah waaxda koowaad waa mu'asasada al-kataa'ib oo soo saarta maadooyinka maqalka iyo muuqaalka markaa kadibna waxaa lagu wareejiyaa webseedyada iyo ciwaanada ka furan baraha bulshada qaybta labaad waa xarumaha idaacadaha oo beegsanaya bulsho weynta soomaaliyeed iyagoo dadka gaarsiinaya xogaha muhiimka ah ee ay doonaysa xarakada al-shabaab inay gaarsiiso dadka ay maamusho kuwaasoo aan deegaanadooda laga helin adeegyada internetka waxaana ka mid a idaacadaha andalus iyo al-furqaan inkastoo maamulka al-furqaan marar badan ku celceliyey inay yihiin warbaahin aan cidna hoostagin hadafkooduna yahay inay soo gudbiyaan warar xaqiiqo ah oo la isku hadleyn karo qaybta saddexaad waa websaydyada kuwaasoo ah ilo warar ku firiirsan internetka waxaana ka mida wakaaladda wararka ee shahaada soomaali mimo iyo calamada inkastoo shahaada iyo soomaali mimo ay iyaguna marar badan sheegeen in shaabadaasi lagu dhajinayo lagu doonayo in lagu hor istaago xurriyadda saxaafadda qaybta saddexaad waa baraha bulshada halkaas oo xubno taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku leeyihiin xisaabaad ay ku faafiyaan wararka muhiimka ah ee ay doonaysa xarakada al-shabaab inay gaarsiiso dadweynaha meelaha ugu caansan ee ay adeegsadaanna waxaa ka mid ah telegaraamka iyo facebooka xarakada al-shabaab waxay muujinaysaa inay tahay awoodis haysata oo aan habacsanayn marka laga hadlayo warbaahinteeda iyadoo soo gudbinaysa sardiyad midaysan oo aan kala duwanayn taasoo muujinaysa sida ay kooxdu u dareensan tahay ahmiyadda fariimaha qorshaysan waxayna fariimahani kuugu imaanayaan goob weliba oo ka mida baraha bulshada ujeedkuna waxa uu yahay in la xoojiyo dhabnimada fariintooda iyo inay leeyihiin misdaaqiyad ka xoog badan tan dowladda federaalka iyadoo jamhuurkeeda u soo gudbinaysa warbiyo kama dhibcaan ah ayay leedahay daraasadda uu baahiyey c t c ee taabacsan kuliyadda milatariga ee westbont inkastoo dowladda federaalka ay warbaahinta madaxa bannaan u diiday faafinta wararka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna horey ugu dhawaaqday inay xirtay baraha telegram iyo tigtog haddana daraasadani waxa ay tilmaamaysaa in xafiiska warfaafinta ee xarakada al-shabaab aanay waxba u dhimin go-aanadaas si fududna uga gudbeen caqabadihii soo wajahay markii ay cusbaayeen qaraaraadkaas marka laga hadlo wujuudka xarakada al-shabaab ee baraha bulshada waxa ay daraasadu tilmaamaysaa inuu yahay wujuud markasi ah oo leh hoggaan dhexe kaasoo shaqadoodu tahay inay keenaan habka ugu wanaagsan ee loo gudbin karo fariinta ay doonayaan iyo inay korjoogteeyaan habka ay shaqada u gudanayaan ergada sida xulan loo soo doortay ee ku faafsan baraha bulshada kuwaasoo markasta hela towjiihaad iyo talooyin ku aadan sida ay ula falgeli karaan caqabadaha uga imaanaya baraha bulshada kala dambeynta iyo indibaadka ay ku tilmaaman yihiin xubnaha xarakada al-shabaab ee isticmaala baraha bulshada ayay aada ula amakaagtay daraasadda iyadoo sheegaysa in boqolaal xisaabaad ah oo ka furan baraha bulshada ay ku celcelinayaan iyagoo aan hal xaraf ka bedelin qoraalka rasmiga ah ee kasoo baxay xafiiska iclaamka marka laga hadlayo isticmaalka baraha bulshada ee xubnaha ka tirsan warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay daraasadu sheegaysaa inay ka kooban yihiin dhowr qeybood kuwaasoo midba midka kale uu xoojinayo qaybta ugu muhiimsan waa koox yar oo hal abuurayaal ay ku tilmaamtay daraasadda taageerayaasha al-shabaab dhexdoodana ku leh sumcad iyo ixtiraam weyn waxaana ay sidoo kale leeyihiin xorriyad jango-an oo ay ku horumarin karaan asaaliibta ay ku gudbin karaan fariimaha ay doonayaan inay bulshada gaarsiiyaan waxay sidoo kale ka dhigan yihiin ilawareedyo muhiim ah oo soo gudbiya wararka gaarka ah tusaale marka ay dhacayaan weeraro waaweyn waa dadka ugu horreeya ee daqiiqada kadib marka oo howlgalku bilowda kusoo qora baraha bulshada qabarka ah inuu jiro weerar culus oo ka socda meel hebel mustawaha labaad waxaa ku jira xisaabaad aada u badan oo hooshoodu tahay inay ku celceliyaan oo ay faafiyaan warka ay tabinayaan xubnaha hal abuurayaasha ah qaybtaani ma haysato ruqso u ogolaanaysa curinta muxtawo cusub waxa ugu weyne ay shaqadoodu tahay ayaana ah inay meel weliba gaarsiiyaan fariinta soo baxday iyagoo aan wax ka bedelaynin daraasadu waxay dhinac kale tilmaamaysaa in istaraatiijiyadda baraha bulshada ee xarakada al-shabaab ay ka guulaysatay caqabadaha la xiriira in ciwaanadooda la xiro heer hal abuurayaasha ka tirsan xafiiska warfaafinta ay ku faanaan inta jeere ciwaankooda la tiray iyagoo madaalayaal ah soo rogaalcelin badan ayay sheegayaan in ciwaankani yahay kii boqolafartaniyo koowaad oo la xiro sidaasoo ay tahayna uu weli u maman yahay qabashada howshiisa waxay tusaale usoo qaadanaysaa ciwaan facebook oo maalin keliya la xiray toddoba jeer ilaa ugu dambeyntii uu ku guulaystay in markii sideedaad uu guto shaqadii uu doonayey isagoo aan laga xirin tani oo muujinaysa in xubnaha al-shabaab ee baraha bulshada ay ka dhiifoon yihiin kuwa sharikadaha baraha bulshada sida ay tilmaamayso daraasadda inkastoo baraha telegram iyo facebook ay bilooyinkii lasoo dhaafay isku howleen saaridda ciwaanada taageersan xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana waxa ay daraasadu ku doodaysaa inay muuqato inay daaleen iyadoo hadda telegram iyo meelaha la midka ah laga heli kara ciwaano aan la tirin bilooyin xiriir ah mid ka mid a arrimaha muujinaya ahmiyadda ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinaysa baraha bulshada sida ay tilmaamaysa daraasadda waa iyadoo raadisa bara bulsho oo aan caan ahayn kuwaasoo markay isticmaalkooda joogteeyeen noqonaya kuwo ay kusoo biiraan dad cusub tani oo labada dhinacba ay dani ugu jirto haddii laga hadla qaabka ay isku dhaafsadaan xogaha iyo macluumaadka xubnaha taabacsan xarakada al-shabaab ee baraha bulshada waxa ay daraasadu tilmaamaysaa inay muujinayso inuu jiro xiriir daaha gadaashiisa ah oo xoog badan kaasoo dhex maraya xubnaha hal abuurada ah iyo kuwa ay howshoodu tahay faafinta wararka rasmiga ah ee xisaabaadkaasi soo daabacaan tusaale toddoba iyo labaatankii sebtembar laba kun saddex iyo labaatanka mu-asasada al-kataa'ib waxa ay soo saartay muuqaal kooban oo soconaya saddex daqiiqo kaasoo soo gudbinaya weerar ka dhacay mandiqad lagu magacaabo nuur dugle daqiiqada kadib markii uu muuqaalku soo dhacay waxaa lagu faafiyey saddex iyo toban ciwaan oo telegaraam ah iyadoo la isticmaalayo qoraal midaysan tansiiqaas iyo wada shaqayntaasi waxa ay keentay in daqiiqado gudahood ay filimka ku daawadaan shan boqoloo kun oo ruux ayay leedahay daraasadda uu baahiyey c t c ee taabacsan kuliyadda milatariga maraykanka ee westbont marka laga hadlaya habgudbinta xogaha la xiriira weerarada culus ee ay fuliyaan mujaahidiinta waxaa inta uu cusub yahay lagu baahiyaa baraha bulshada daqiiqada kadibna webseedyada ayaa lagu soo qaraa saacado gudahoodna idaacadaha ayaa tabin toos ah bilaabaya waxaana xiga war-saxaafadeed ka soo baxa xafiiska warfaafinta iyadoo isla saacado gudahoodna alkataa'ib ay baahaysa sawiro muujinaya waxa dhacay halka toddobaadyo kadibna ay mu-asasadu soo saarto muuqaal ka turjumaya dagaalkii halkaasi ka dhacay marka laga soo tago in warbaahinta noocyadooda kala duwan ee taabacsan xafiiska iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u baahiye fariimaha xarakada waxay daraasadu tilmaamaysaa inay dhinac kale soo gudbiyaan dhacdooyin la xiriira arrimaha soomaaliya tusaale ahaan waxay soo qaadanayaan dagaalka afarta bilood socda ee yuhuuddu ka wadaan jiida khaza tan iyo toddobadii oktoobar waxa ay warbaahinta al-shabaab isku dayeen inay isku xiraan waxa ka socda khaza iyo soomaaliya taasoo adkaysi iyo sumuud siinaysa bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah sufuufta al-shabaabna kusoo biirinaysa muslimiin badan oo ku nool daafaha dunida kuwaasoo la tacaadufsan waxa gaaraya reer khaza gebagabadii waxa ay daraasadu leedahay arrinka ugu weyn ee horseeday guusha xarakada al-shabaab ee baraha bulshada waa iyadoo dareentay inay isdhammaystirayaan awooddeeda maydaanka caskariga iyo wujuudkeeda baraha bulshada
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري